in ka badan toddobaatan dhallinyaro ah ayaa lagu qabtay degmada cadaade ee gobolka galgaduud kadib markii ciidamada galmudug ay sameeyeen howlgal looga hortegayo qulqulka dhallinyarada doonaysa inay galaan tahriibka taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska degmada cadaade ee galmudug cumar macalin cali ayaa ka waramaya tirada dhallinyarada la qabtay iyo qiibaha ay isugu jiraan isagoo tilmaamay inay jiraan dhallinyaro la tuhmaya inay ka tirsan yihiin kooxda shabaab hase ahaatee baaris kadib la kala saari doono kasta waxaan u taagannahay amniga habeen iyo maalin bersenbi hadda maantaoo kaleeto waxaan soo qabannay siddeetan iyo lix qof oo baabuur basasa saaraa oo dhallinyaro ah oo midka u weyn uu labaatan sano jiro dadkaas qaar aan uga shakinnay inay yihiin al-shabaab iyo inta badan oo ah tahriib badda ku socda dadkaas marka waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo wixii aan si gaara aan amniga liddi uga ana inaan aan hayno ilaa aan ogaanno inta kaleo tahriibkaana cumar macalin ayaa sheegaya in go-aan ka soo baxay madaxda galmudug lagu qaatay ka hortagga tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed
waxaan ka celinaynaa badda mana ogolin dhallinyarada dalka iyo dadka u soo kacday oo soomaalida inay badda ku baaba'daan inay dhiiggooda la gato waxaan uga digaynaa wixii hadda aan qabannana waa celinaynaa wixii kaleetana inay joogaan ayaan uga digaynaa waxay ka yimaadeen xamar saddex baabuur ilaa hadda dadkoodii haddeerna labaa taagan dhallinyaradaas bisay sidaan labaatan jirku u wenyahay ilaa shan iyo toban jirna u yaryahay xamaray ka yimaadeen dhammaantoodna waxay u socdaan boosaaso boqolkiiba siddeetan marka waxaan uga digaynaa uga digaynaa inay ka joogaan naftoodana aysan qarribin ayaguna aysan qarribin dadkoodana aysan khasaarin howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan islamar ahaantana laga waraayay gaadiidka iyo dhallinyarada la socotay ayaa taliyo xigeenku sheegay inay u diyaarsanaayeen hadda maalin walba wax kasta oo dhaca waxaa nagala shaqeeya dadweynaha meel kastoy joogaan hadda dadkan hadda maanta iyo shalay aan baarayna oo tahriibayaasha waxaa aad iyo aad nooga gacan siiyey mas-uuliyiin dowladda federaalka iyo dadweynaha muqdisho jooga iyo kuwa maaragtay gobolladan dhexe dhan jooga hadba meeshay marayaan iyo sida ay tahay iyo waxoo dhan nagala shaqaynayey ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa laamaha amniga galmudug ayaa horay magaalada gaalkacyo waxa ay uga qabteen tiro dhallinyaro ah kuwaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha amniga safarkooda ahaa tahriib kadibna dib loogu celiyey gobolladii ay kasoo socdaaleen waxaana tiradan cadaada lagu qabtay ay ka dhigaysaa tii ugu badneed ee dhallinyaro socod tahriib ah ku jirta ay galmudug gacanta ku dhigaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo